maxaa yeelay damaanku waa takrifal maalia ka ansixi mayo mid waalan iyo mid yar iyo mid safiihnimo loo sharaytoona heshiid baanay ahayn dad toosan baanay ahayn ilmo yar bay anaa kuu damaanad qaaday mid waalan u bahdaa ka yidhi oo maryiiba dhigtay anaa kuu damaanad qaaday mid intiisiiba ka soo baxay ayaa yidhi anaa kuu damaanad qaaday ma ansaxayso wa damaanu maxjuuri calayhim bifalatin ka shiraa'i nin caydnimo loo sharay oo masalan ninkani maba tasarruf xumayna inkaarun baa ku timi oo waxoogaygii uu wadwaday iyo dayntii lagu yeeshay ayaa kala badatay waasayn horu soo marrayo maxjuur baa la yidhaha tasarrufka xoolihiisa waa laga xidhaa waa la xajireya waxaa la dhaha intaa muuqata maanta daaraha iyo waxoogayga iyo gaadhiga iyo intaa tar ma saari kartid si aan dee dadkan xaqooda u umin wixii kaleed meelaha iska daberaysa iska daberbolo lakin intaa uma dhawan karin ninkaasi haddaba hadduu isagu aafo kalun baa ku dhacday sidiisa kaleo ma xume e haddii uu wax damaano kashira isagu iibsigiisi un bay la mid tahay dee iibkiisuna waa iska ansaxaya hadduu dumadiisa wax kusoo iibsado oo la aamino nin loogiyo xoolihiisiiba laga wareejiyey ninkii dee wax ka iibiyey iyo kii damaankiisa ogolaadayba waa iska caadiya waa ansaxayeen wa damaanu cabdin addoon magdhowgii damaankii bikayri idni sayidihi sayidkiisa oo aan ogolaanin la-aanteed sayidkiisa oon ogolaanin baailun way fila sixadan qaban wayasixu biidnihi idankiisana wuu ku ansaxaa ee fa in cayana hadduu u yani cadayo u gooye liladaa'i gudidha kasbahu kasabkiisa aw kayrahu ama kayrsa qadaaminhu waa ka gudaya wailaa haddii kale falasaxu asax waxa weeye anahu isagu in kaana hadduu yahay ma'duuna lahu fi tijaara mid tijaaro loo ogolaaday tacallaqa wuxuu ku tacalluqaya waxaas bimaa fii yadihi wacagcantiisa ku jira wamaa yaktibuhu iyo wuxuu kasban doono bacda alidn idankaa dabadeed wailaa haddii kale fa bimaa yaktibuhu wuxuu kasban doono wadamaanu cabdin bikayri idni sayidihi bailun fi lasaxi adoon wax damaanay oo waasay isagoon sayidkiisii u idmin ama mid tijaarayahada ama yuu ahaanin baailun fil asaxi waa baatil buu noqonaya maxaa yeelay maal ayuu dumadiisa saarayaa oo caqdi baanu weliba gelayaa ma ansixin markaa caqdigaa sidii guurka oo kale wayasixu biidnihi idankiisana wuu ku ansaxaa haddii u addoonku u idmo u yidhaahdo hadduu sayidku u idmo yani wax damaan hadduu yidhaahdo ninkaan ma damiina waanu isgaranaynaa haayo damiin damaano waa ansaxaya maxaa yeelay waxa loogu diiday dee xaqiisa ayuunba mar hadduu isagii ogolaadayna waa banaan tahay daba haddii uu cayino sayidkii markuu u ogolaaday ayaa wuxuu fain cayana liladaa'i bixinta shayga ayuu cayinay waa aan ku idmeyo damaan buri ninkaa ka bixinta shaygaana yani shaygaa haddii masalan dee ninkii uu bixin waayena bixintiisana wuxuu u idmay wuxuu u cayimay kasbow kasabkaagaad ka bixin doontaaye damaan buu yidhi aw kayrahu ama war halkaa kale kirada halkaa inaga soo gashay ee daarta aan leeahay baynu ka bixin doonay damaan buri ninka wanaynu isku wanaagsannahay qadaa minhu kaas ayuunbu ka bixin markaa ama kasabkiisa ama meesha kale u idmay wailaa haddii kale oo masalan waa maxay addihii iyo meesha laga bixinaya inuu caddayno damaan unbuu yidhi halkee laga bixin markaa asax waxa weeye buu ihi waxaa loo kala qaadi inuu ma'duun low ka tijaara yahay in mid laydi tijaarayo wax gacanta ku hayo inuu yahay hadduu sidaa yahay tacallaqa damaankaa magdhowgiisu bimaa fii yadihi waxa gacantiisa ku jira ayuun buu markaa ku damaanaya o ku magdhabaya wamaa yagsibuhu bacda alidn iyo wuxuu kasban doona intaa damaanka loo idmay dabadeed wuxuu kasban doona iyo markaaba wuxuu gacanta ku hayey ayuu ka magdhabaya wailaayo ma'duun ma aha addoonka addoon tijaaro loo idmay maahay waa mid iska gurijooga fa bimaa yagsibuhu wuxuu ku tacalluqayaa magdhowga damaanku waa sidaa magdhowga kaga yimaada bimaa yagsibhu wuxuu kasban doono idanka dabadi intaa loo idmay dabadi wuxuu kasban doono ayuunbuu ku tacalluqaya waxau sheekhu inoo soo sheegay rugnigii koowaad ee uu lahaa damaanku oo ah daaminkii halkana wuxuu inoo gelayaa rugnigii labaad oo madmuunulowgiiah wala saxo asax waxa weeye ishtiraatu macrifati madmuuni lahu madmuuni lahowga in la garanayo oo ninka daaminka uu garanayo ayaa shardi ah wa annahu walasaxu annahu laa yushtaradu lama shardiyo qabuuluhu qabuuluhu inuu aqbalo lama shardiyo wa ridaahu iyo raali noqoshadiisa walaa yushtaradu lama shardiyo rida almadmuuni canhu ka wax laga damaanayo raadihaanshihiisa lama shardiyo qadcan khilaaf la-aanba walaa macrifatuhu garashadiisa lama shardiyo sida saxiixasa haddaan qabano waxa uu sheekhu leeyahay qowlka asaxi waxa weeye in la shardiyo macrifatu almadmuuni lahu macrifatu daamini almadmuuni lahu qofkan wax damaanaya ee waasayaa waa inuu garanayo madmuuni lahuga qofkan dayntale ee wuxu damaanayo waa inuu garanayaa ciddan dayntalahu u damiinayo waa inuu aqoon u leeyahay maxaa yeelay dee dadku way ku kala duwan yihiin xagga dayn qaadashada masalan dadka ay wax ku leeyihiin qaabkay uga qaataan baa kala gedisan oo dadka qaarna waa qaar aan loo gelin oo dhib badan oo qaanabaad badan oo imtixaaman qaarna waa dad iska sahlan weeyaan sidaa daraaddeed dee bal ciddan daynta lehee uu ninkan uga damaanayaa ciday kala baxayaan iyo cid aanay kala baxaynin inuu yahay qofku si ugu talagalo waa inuu garanayaa cidaan daynta lagu damaanayo waxay culamo ibnu salaax iyo ragay ka mid yihiin ay fatwoodeen haddii wakiilkiisa uu garanayo walow yaanu isaga shaksi ahaanba u garanaynin way iskaga filan tahay bay yidhahdeen saanigu wuxuu leeyahay waxba shardi maaha lama shardiyo garashadiisa macnaha macrifatu daamini almadmuunu lahu ayaa looga jeedaa inuu daaminku garanayo kan madmuunu lahuga ah hataa walow yaanu magaciisa iyo nasabkiisa la garanay waad cayntiisa deen inuu garanayo macaamiladiisa waa inay tahay waxaa kaloo asaxay inaan la shardiyin inuu aqbalo damiinka inuu aqbalo waxba shardi maaha inuu raalli noqdona waxba shardi maaha xadii xadiidkii aan tilmaamaynay ee abi qataada ma uu tilmaamin arrintaa saa daraaddeed inuu aqbalo iyo inuu raalli yahay midnaba lama shardiyo saanigu wuxuu leeyahay waa la shardiyaa iyo inuu aqbalo inuu raalli noqdo dabeetana lafdi ahaan u aqbalo ayaa la shardiyaa laakiin lama shardiya ida rida almadmuuni canhu kan isagu daynta qabaa midna waa qofka daynta leh ee loo damaanayo midna waa kan daynta qaatay ee la damiinanayo isaga kaa madmuunu canhuga ah ee daynta qaatay qadcan khilaaf la-aan iyo go-naanba iyada shardi maaha inuu raalli noqdaa maxaa yeelay dayn cid kale inaad bixisaa adigoon ogolaanshaba ka haysanin way iska banaanay inaad islaasimisaana waa kasii awlaysan tahay oo masalan laba qof oo dayn isku haystaa isagoon qofka kooran igaba bixi haddaad halkaa ka dhigto tira war ka qaado wataa dayntaad kulahayde way iska banaan tahay inaad da islaasimiyo tala anaa kaaga damiinana ayana waa kasii awlaysantahay walaa macrifatu fi lasax inuu garanayaana ayana shardi ma asax haddaan qabano oo dee raalli aanshi un baa looga qiyaasanaya wax mucaamalay meesha inay laba ruux dhex mari maayaane mar haddii laya raalli noqoshadiisaba shardi maaha aqoonsigiisuna isna shardi maaha wayushtaradu waxaa la shardiyaa fi lmadmuuni deynta madmuunka ah marka waxaynu ka soo baxnay daamin madmuunu lahu madmuunu canhu madmuunu bihi ama madmuun waa kan imika inoo gelayo wayustaradu waxaa la shareeyaa fi lmadmuuni kaa la damaanayo dayntaasa kownu heshiisa haabitan mid sugan inuu yahay وصحح القديم قديم وحو صحيحي ضمان ما سيجب وحا واجب دون الضمان كيس أي سوى أنسحي واسيا أنصحيا وعو شيخ الله يهين وحال شرطيا شيئا مضمون كاهد دينتا للضمان أيوه كونه ثابتا حقا ثابتا حق سجن إنو يهي أيال شرطيا xilligaa la caqdinayo inuu shay sugan yahay markaa yani xilligaa damaanku uu dhacayo la waasayo waa inuu yahay xaq sugan wax aan sugnaanin isaga ma ansaxayo damaankiisu ama ha la haya sababtii uu ku waajibayey sidaa ruux dumara ayaa waxaa sidee damaanayaa nafaqada uu ninku berritay siin doono masaariifta berrito ama yacni wuxuu war hebelow adiguna waad ka faraysaa in ninkaa muraad baan u leey waxbaan ka amaahanayaaye iga damiino waa waxbaan ka amaahan doonaa iga sii damiino weeye ma banaana kaasina maxaa yeelay damaanku waa kalsooni xaq yacni kalsooni looga dhigayo laga horumarin maayo markaas waa markhaatiga oo kale wuxuu leeyahay sheekhu waxa uu qadiim wasaxaxa alqadiim wasaxaxa yani fi lqadiim waxa uu isagu ku saxiix yeelay qowlka qadiim imaam shaafici damaana maa sayajibu waxa waajibi doona magdhowgiisa ayuu isagu saxiixay inay damaankiisu iska ansaxay wax waajibi doona yani shayga uu ibin doono lacagtiisa ama wuxuu amaahin doono maxaa wuxuu leey danta ayaa sidaa keenaysa waa shay dantu ay keenayso weeye waalmadhabu madhab waxa weeye sixatu damaani darag haleelka damaankiisu inuu ansaxayo bacda qabdi thamani lacagta intii gacanta lagu dhigay dabadeed wa huwa damaanu daragna waxa weeye an yadmana waa inuu u waaso lilmushtari ninkan uu wax iibsanaya asamada lacagta in kharaja almabiicu hadduu shaygan mabiicda ahee uu iibsaday uu baxo mustaxaqan xalu yahay mid la mutay ow ama maciiban xalu yahay mid ceebaysan ow ama naaqisan mid dhiman uu noqdo linaqsi samjati yani miisaankii oo nusqaamay daraaddi ay la nusqaanto waxau leeyahay sheekhu madhab waxa weeye inuu ansaxayo waxaa la idhaha damaanu darag ama darg damaanu darg iyo damaanu darag damaanka haleelku waa maxay damaanu darag waxa weeye weliba wuxuu leeyahay intii gacantii intii lacagtii weliba gacanta lagu dhigay inuu haleelkeeda u damaanaa waa iska bannaan tahay waxa weeye damaanu darag waxaa la yidhahdaa waa inuu ninka mushtarka ah wax iibsanayaa wuxuu leeyahay lacagtaadii anaa kaaga damiinaa haddii shaygan mabiicdaa cid kale ay yeelato ama uu ceeb yeesho ama uu nusqamo anaa lacagtaadii kaaga damiina masalan nin baa laga yaaba waanay dhacdaa in badan masala nin baa doonaya inuu wax iibsado gaadhi buu doonaya inuu iibsado awr buu doonaya inuu iibsado waxaana wataa nin gariib ahoo aan la garanaynin markaasaa wuxuu leeyahay war lacagtayda intuu lacagtii gacanta u geliye shaygii la kala faasaxduu gacantii ninkii lacagtii waxaan watay gacanta u geliyey baa wuxuu leeyahay war yaa ii damaanayaa lacagtayda haddii baabuurka ama awrkaa cid kale yeelato laygu qabsado yaa lacagtayda ii damaanaya ama haddii masala shaygan uu nusqaamo oo dee waa kano hadda miisaan ma hayne gadbaddaa uu leeyahy imika waa konton kiilo hadday afartan soo baxdo war lacagtayda yaa ii damaanaya waa noocaasoo mar mushtarka ayaa loo damaanaa lacagta marna baayic baa mabicidiisa loo damaanaa oo masalan nin baa dee uu xibiyo lacag doolaraa la siiyey markaasuu yihi war waa sii lacag doolaroo la dhacayna lalahaa magaaladaa la soo geliya haddii lacagtaa lambarkeedii wax layla soo baxo laygu qabsado yaa ii damaanaya shaygaygii gaadhigaygii amaba awrkaygii yaa ii damaanaya xaggaana wuu ka yimaadaa markaa damaanu darag waa damaanka noocaas ah waxa uu leeyahay sheekhu madhab waxa weeye inuu ansaxayo damaanu darag haleelka damaankeedu yani anaa ku soo haleeshiinaya lacagtaadii waxaagii yaanu xaq sugan loo suganay xaajada ayaa waxay dantaa waxay keenaysaa in nin qariiba oo aan la garanayn laba mucaamalo dabeedna waxaanu iibinaya cid kale inay yeelato markaa ay suurtagal tahay deedna isagii la waayo markaa in damaan loo helo ayaa loo baahday haddana markuu leeyahay bacda qabdi thaman intii lacagta gacanta lagu dhigay ee masala ninkii baayic ahaa gacantiisa gashay ayuu masdar u damaanayaa wuxuu saa u leeyahay dee waxaa la damaanaa waxa gacanta baayica galay lacagtuna dee damaankiisa ma gelayso ilaa uu gacanta ku dhigo marka wuxuu leeyahay waa inuu u damaano ninkii mustarka asamana lacagta in kharaja almabiicu hadduu shaygii mabiicdahayee laga iibiyey uu soo baxo mustaxaqan isagoo la mutocid kale leedahay oo ama maciiban mid ceebaysan u noqdo oo ama naaqisan mid dhiman linaqsi sanjati yani miisaankiisi oo isdhimay sanja waa kelimad markaa farisi oo la carabiyey waa markaa miisaankii un weye waxayse kelmadu markaa sanja ay caan ku tahay waxaan kuwan la ibtileeye waxeeseesaa ee tuntumaa waxna gacmaha gasana isku garaacaan bay kelmada asalkeeda la yidhaahdaa wa kownuhu laaziman waa inuu yahay mid waajibay laa ka nujuumi kitaabatin kitaabada maalkeedii maya waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo iyaduna shardi ah oo madmuuno madmuunka loo shardiyaa daynta madmuunka inuu yahay dayna laaziman wax laazimay oo waajibay waa inuu yahay wax aan waajibin isaga damaan kuma ansaxaya laakin nujuumi kitaabatin kitaabada maalkeedii oo kale masalan nin baa addoon kitaabeeye wuxuu haddaad intaa keenta boqol kun haddaad keento xor baa tahay yani taa inuu yidhahda yaa ii damaanaya ma ansaxayo damaankaasi ama hadduu yidhah nimaanaa kuu damaanaya maxaa yeelay ninkan dee la kitaabeeyey wuxuu leeyahay inuu iskaweridu iska fasaqo markaa kalsoonida waxba macno ay leedahay ma jirto wayasixu waxaa ansaxayaa damaanuhu wayasixu waxaa ansaxaya damaanu tamani lacagta in la damaano fii mudati lkhiyaari muddada khayaarka sida sax haddaan qabano wa damaanu ljucli baadifadda damaankeedu ka rahni bihi rahantii markaa in laga rahandhigeeyo unbay la mid tahay wa kownuhu waxaa kaloo la sharday inuu yahay macluuman mid la ogyahay fil jadiidi jadiid haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay waxa iska bannaan in la damaano lacagtii fii muddati alkhiyaar lacagtii oo muddatulkhiyaar ku jirta in la damaano way si ansaxaysa sida sax haddaan qabano oo masalan ninkii baayica ahaa gacanta loo geliyey oo haddana khiyaarna la wada dhigtay ama labadooduba door ka wada qadan ama baayicu keliya ha ahaadee yacni in la damaano lacagtaa way iska bannaan tahay muddatulkhiyaarka ku jirta ogaada masaajida khayr qabta wa lacagteeda ayaa i damaanaya wada aniga ku damaanaya maxaa yeelay dee waxay isaga socotaa xagga laazimidda isaga socota waa aayilu lilusuum baa la yidhahdaa jucliga waxaa la yidhaahdo macna waa baadifadii jucaalada waa mushqaayadeeda ayaa jucli la yidhaahdaa waxa weeye masalan nin baa awrka lumay ama waxbaa kasu ninkaa waxaygaa lumay soo celiya awrkaygaa ninka keena baadidaydaa ninka soo hela wuxuu leeyahay mushqaayadintaa leeg haddii goran inay macluumo tahay ayaa laga maarmaana wax macluumaa kitaab dhan baa inoo iman doona baab dhan oo ka hadlaya inkastoo soomaalidu tiraan ninka basaboorkaa keena ninka lacagtaa keena waa la wanaajin doonaa hadhow waa la isqabsanaya qofka waa in loo sheega wuxuu markaba kusii talagalo markaa jucliga damaankiisu wuxuu la mid yahay ka rahmi bihi rahan dhigiisii oo kale in rahan laga dhigayo oo kale unbuu la mid yahay waynu soo marnay markaas jucaaladaa in rahan laga dhigayo inaan laga dhigayn jucligaa jucaalada ka waxaynu soo tilmaanay hadday tahay camalka intii laga faaruqay ee ninkii uu soo dhameeyey masalan shaqadii wuxuu uhi ninka awrkaygaa lumay ii soo celiyaa boqol kun buu leeyahay dabeedna wuu soo celiyo camalka iminka wuu soo qabtay hadday bacda alfiraq min alcamal hadday ahayd in rahan ula waaye rahan idhig haddaba rahan aan u haysta intaad mushkaayada boqolkiiba kun isiinayso rahan iisii way bannaanay tanna way bannaan tahay markaas in la yidhaha yaa ii dam yaa ii damaanaya oo denaad uu loo damiinaa way bannaan tahay mar haddii bacda alfiraq min alcamal tahay laakiin intaan laga faaruqin camalkii walow intii la gudagalayba ha ahaadeen awrkii la soo celinin in la raandhigaa may banaanayn in la damaanaana waa la midoo taasumay daba socotaa waxaana lagama maarmaana wa kownu waxaa kaloo la sheetaa shaygan madmuunka la damaanaya inuu macluuman yahay shay la garanayo jinsi ahaan iyo qadar ahaan iyo sifa ahaan shay loo garanayo waa inuu yahay waxaanu ninku waasayu damiinayo waa inuu garanayo filjadiid maxaa yeelay qofkani dee maal cid kale leedahay buu dumadiisa saarayaa oo caqdigu weliba ku saarayaa damaan la yidhaahdo dee iibka iyo kiradaiyo bay la mid tahay taa shay majhuule ma ansaxayo inuu dhaha dayn baa laygu leeyahay damaan waan ku damiintay daynta lagugu leeyahay ma ansaxayo ee waa in waxaanaad damaanaysa aada og tahay haddii masalan laba daynood baa laygu leeyahy mid ahaantoo damiino ayana ma banaana ee waa in mid mucayana laga dhigaa markaa jadiid baynu qadiimku isagu wuxuu leeyahy waxba shardimaa waa wax la ogaan karo oo waxba shardimaab isagu leeyahy walibraau ka dayn min almajhuuli laga daaya baatilun way fi ljadiidi haddaan qabano ilaa min iblidiyati magta geeleeda mooyaane wayasixu damaanuhaa damaankeeduna waa ansaxaya fil asaxi asax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay ibre iyo ka saamixid iyo ka dayn shay dayna oo majhuuloo laga jaahil yahay in laga daayaa baatil bay noqoysaa filjidi haddaan qabano hadduu nin ku yimaado dha warniyahow dayn baad igu leeday iyo xoolo berigaad halkaa meherada ku haysatay waxoogay dayna baan kaa qaad qaatay dee iga saamax oo iga beriyeel waan kaa beriyeel ma ansaxayo mar haddii shaygii majhuul laga yahay qadarkiisii sifadiisii jinsigiisi baatil filjadiid maxaa yeelay beriyeelkani dee wuxuu ku xidhan yahay raalli noqosho beriyeelku raalli noqosho uga raalli noqday qofkaa waxa inuu ka daayo ama yani saamaxaad uu saamaxay waxa inuu qaato ayay baraa-adani ku taagan tahay dee qofkii isagoo ka jaahila oo wixii garanaynbana ma ansaxayo qadiim baa isagu wuxuu leeyahay qawl qadiim baa wuxu le waa saxiix waxaa majhuulka in laga beriyala waa saxiix waa wax laga daynaya unbuu leeyahy markaa labada qowlna halkay iskaga imanayaan ama ay iska haysteen waxa weye war waxani ma milkisiinbaa mise waa ridid halaasaa khilaafkood markaa uu ka kacayaa ilaa min ibla diya buu ihi geela diyada mooyaane geela magta in la iska daayaa way iska bannaan tahay ayadoon sifadeedii iyo qaabkeedii badnaaba aan la wada garanaynin haddana in la saamaxaa way iska bannaan tahay oo masalan dee qofka mag ku yeesha qof kale way iska saamixi karaa maxaa yeele sugitaankeeda markan dee dumadda qofka la saarayaba majhuul bay ahay dumaddan qofka markay kuulaysay magtani dee shay waxay iska hadiyo lafdeedu majhuula dee haddii laga daynayana waa un la mid un wayasixu damaanahaa fi lasax asax haddaan qabanana in la damaanaana waa banaantay geelaa diyada waa ninkaasi ninkaygii buu dilay oo magtaasaan ku leeya i damaanay aniga ayaa kuu damaanaya way ansaxaysaa sidii dee kaberiyeelkeedii oo kale oo dee da'deedii iyo tiradeediiya baa la iska garanaya xagga sifadeeda haddaan la garanayninna dee geela beledka qaalibkiisun baa loola noqonaya saaniga asaxaa ka horseeda wuxuu leeyahay maya sifadeedii baa laga jaahil yahay mar haddii sifadeedii laga jaahil yahay ma banaano walow qaala hadduu yidhaahdo damintu waxaan waatay maa laka waxa kugu sugnaaday calaa zaydin ninka zayd la yidhaahdo min dirhamin ilaa casharatin hal dirham laga bilaabo ilaa soon dirham fal asaxu asaxu sixatuhu hadalkaasi inuu ansaxayo wa annahu yakuunu wuxuu noqonayaa daaminan yacni mid damaano licasharatin toban qultu waxaan jawaabay haddaan ay alasaxu litiscatin sagaal ayuu damaanayaa ayuu yidhi ima waa damiinayo tobanka waxau sheekhu leeyahay hadduu yidhaahdo waxaan kuu damaanay nin buu ku yidhi waxaan kuu damaanay maa laka calaa zayd waxaad ninka zayd la yidhaha ku leedahay had iyo goraale fuqahada iyo nuxaada iyo zayd bay adeegsadaa oo waxay dhahan qur-aanku ku soo aroorayo waa iska barakaysanana falamaa qadaa zaydu minhaa wataran marka waxaad ninka zayd la yidhaha ku leedahay ayaan kuu damaanay buuri min dirham ilaa casharatin laga bilaabo hal dirham ilaa toban dirham fala asax sixatuhu qowlka asaxi waxa weeye inuu ansaxayo maxaa yidhi qararkii iyo dagiintii baa baxday mar haddii qaayadii la sheegay halay ka bilaabaysa halay ku dhamaanaysa mar haddii la sheegay qarar badani kuma jiro asax bay nee saaniga ka horjeeda wuxuu leeyahy ma ansaxayo maxaa yidhi qadarkii baa laga jaahil yahay waxay dirham ilaa toban inta udhaxaysa ayuu mutaradidi oo ku noqnoqonayaa buu haddaba mar haddaynu nihi waa ansaxayaa ninkii inteebuu damaanaya wuxuu leeyahay wuxuu damaanayaa licasharatin toban dii lagu leeyahay ama ay ka badan tahay oo labada darafba islaazimiinta unbaa la gelinayaa min dirhamin halkay ka bilaabmayso ilaa casharatin halay ku dhamaanayso labada darafba nawaawi baa isagu ka dambeeyey wuxu uhi alasaxu litiscatin yakuunu daaminan tiscatin wuxuu noqonayaa mid damaanay sagaal wallahu aclam oo macnaha darafka horun baa la gelinaya dee iltizaamku halku ka bilaabmayo weeye laakiin xaggan dambe la gelin maayo ayuu isagu leeyahay qowl kalaa jiro isagoo leh bisamaaniyatin mee sideed unbuu damaanayaa oo labada darafoodba waa laga saarayaa taa uu ka bilaabay kowda iyo tuu ku dhameeyey tobankaa labadaba waa laga saarayaa oo sideedun hamag dhabo ayuu leeyahay wallahu aclam kafaarat اlbadani watusama ayضa kafaarat اlwajh waxaa fasalkan uu sheekhu kaga hadlayaa kafaalada qofka ama dadka marka xoolo la waasayo ma la kafaalo qaadanayo waxaa la yidhaahdaa damaan marka dad la damaanayana kafaala la yidhaahdaa taa kafaalat lbadan iyo kafaalat lwajhi labadaba waa la yidhaahdaa arkaanta waxay kala mid noqonaysaa untii hore oo afar weeyaan iyada arkaanteedu waa kafiil oo qofka wax kafaalo qaadanaya makfuul oo kala kafaalo qaadanaya iyo makfuululow ka loo kafaalo qaadayo iyo siiqa waa afartaasun almadhabu madhabu waxa weeye sixatu kafaalati اlbadani jirka kafaalashadiisu inay ansaxayso fain kafara haddaba hadduu kafaalo qaato badana man qof jirkii calayhi guudkiisa maalun maal uu guudkiisa yahay lam yushtarada lama shardiyo alcilmu biqadrihi qadarka waxa uu kafaalo qaadayo inuu oga qadarka lagu leeyo qofka uu kafaalo qaadayo lama shardiyo wayushtaradu waxaa se la shardiya kownuhu inuu yahay maalkaasi mima yasixu damaanuhu wuxuu damaankiisu ansaxayo inuu yahay waxau sheekhu leeyahay waxa banaan oo madhabku yahay inay oo ah inuu yacni qofku islaazimiyo oo uu dushiisa saaro inuu qof keenayo oo ciddan wax ku lehe uu keenayo u kafaalo qaadasoo xaadirintiisa ha yeelay waxoo dadku ay u baahan yihiin oo aanay ka maarmaynin weeye waxaana loo yar weheshadaa aayadda qur-aanka ahe alla wili lan ursilahu macakum xataa tu'tuunii mawhiqan min allahi lata'tuunanii bih aayaddaas nabiyullaahi yacquub oo alla inooga warramayey ulaca idin raacin maayo yarkan ilaayo dee kalsooni ama kafiila ay ii keentaan inay ii keenaysaan oo igu soo celinaysaan markaa daliil maahe waa yar weheshi uun waa loo yar weheshaday uun daba wuxuu leeyahay sheekhu hadduu kafaalo qaado qof lagu leeyahay maal qof maal lagu leeyahay oo hanti iyo xoolo loo haysta ayaad kafaalo qaadatay waxba iyada shardi maaha inaad ogaataa xoolaha lagu leeyahay inta ay yihiin maxaa yeelay adigu waxaad kafaalo qaadanaysaa qofkan uun keenidiisa ee ma kafaalo qaadanaysid xoolahan iyo waxaan lagu leeyahay laakiin xoolaha markii la kafaalo qaadanaya bamaanku xagga xoolaha ahaa waxaynu soo tilmaanay inay shardi tahay dee qofka waxaa lagu leeyahay inaad og tahay iyo cidda wax kulaba ila intaa iyada waa lagaa magdhabayay mar haddaad qof mar haddaad damiinato maal haddii iyo xoola haddaad damiinato ilan waa lagaa magdhabaye tan laakiin qofkan keenitaankiisa ayuunbaad ballan qaadaysaa ee maa kafaalo qaadaysid waxaan uu qabo waxaa kaloo la shardiyaa buu yidhi inuu yahay maalkani wax damaankiisa uu ansaxayey wax la damaani karayo la waasi karayo waa inuu yahay masalan waxaynu tilmaannay inaanay maalka kitaabada damaan aanay gelaynin maalka kitaab masalan addoon baa la hadaad hadaad intaa keento boqol kun haddaad keento xor baa tahay ayaa la yidhi waxaynu soo tilmaannay maalkaa nujuum baa la yidhahdaa inaanay damaangelaynin sidaas ileeg addoonka lagu leeyahay jidhkiisaba kafaalo ma galo bacdamaaba xoolaha lagu leeyahayba aanu ahayn wax damaan gala walmadhabu madhab waxa weeye sixatuhaa kafaaladii inay ku ansaxayso bibadani man qof jidhkii caleyhi gudiisa cuquubatun qof cuquubo ay guudkiisa too liaadamiyin ciqaabu aadami dad leeyahay dalika miaalka qisaasin iyo xaddi qadfinba weye waa qisaas iyo xadulqadf wa mancuhaa madhab waxa weeye inaanay banaanayn fii xuduud illahi tacaala ilaahay xuduudiisa inaanay ku banaanayn weeye wuxuu sheekhu leeyahy madhabku waxa weeye inay kafaaladu ku ansaxayso qof cuquubo aadami lagu leeyahay jirkiisa in la kafaalo qaadan karo qof cuquubo aadami ciqaab aadami uu mutaysay uu leeyahay qofka lagu leeyahay waa la kafaalo qaadan karaa masala qisaas baa lagu leeyahy qofbu qof ka dilayo qofkiibaa dabeedna inuu qisaasto ku mutay qofka waa la kafaalo qaadan karaa xadda qadfin baa lagu leeyahy qof buu caayi innaga caydu waa wax isaga caadi bay noo tahay masalan haddii aada ruux dumara ama nin dhowrsoon haddaad zine iyo xumaan ku sheegto haddaad caddayn weydood afar markhaati ku caddayn weydo waxay imanaysaa siddeetan jeedal in lagugu dhufto meel fagaaraa dhexdii xadduqadafkaasaa la ydhaha marka waa xadka cayda markaa qof isaga jidhkiisa ay cuquubo aadami leeyahay u ku sugan yahay kafaaladiisi waa banaantuse qisaasi xadduqadafka iyo tacsiirta iyo waa xaq suganoo maalka oo kale ayu shabahaa waxaa kaloo wey madhab inaanay banaanayn kafaaladii xuduudda ilaahay xuduudda ilaahay kafaala kuma banaana sida xadka khamriga markuu cabayo xadka zinada iyo xadka tuugada iyo waxa iyada kafaala kuma banaana leannu inta la dafcin karay suurtagal tahay in markaa la asuro oo la qariyo ayaa iyada layna faray wa tasixu way ku ansaxaysaa bibadani sabiyin sabi jidhkii in la kafaalo qaato wa majruunin iyo mid waalan wa maxbuusin mid xidhan wa qaa'ibin mid maqan wa mayitin iyo mid dhintay liyuxdirahu si uu usoo xaadiriyo oo fa yushhada calaa suuratihi suuradiisa dabeedna looga markhaati kaco waxa uu leeyahay sheekhu way bannaan tahay kafaaladii way ku ansaxaysaa ilmo yar iyo qof waalan in la kafaalo qaato oo u yidhaahda anigaa keenaya oo kafaalo qaadanaya waxaanay tahay marka uu weligoodii ogolaado ee kafaalada inuu ninkaasi kafaalo qaato u ogolaado waa banaan tahay maxaa yeele waxaa dhici karto dee in loo baahdo in maxkamadda la keeno waa loo baahan karaa masalan dee ninkii waalaabaa baabuul jebiyey ilmihii yaraabaa wax dilay oo sameeyey dadka ka markhaatiyada ahina suuradiisa ayuunbay garanayaan iyo muuqaalkiisa wallahi waa kii raama lahayo waa kaa waa ilmihii yaraa caynkaaso waa kaa suuradiisunbay garanayaan laakiin magaciisa iyo ina iyadiisii cidu yahay toona garan maayaan kaa waxaa loo baahanaya hadhow marka wax lagu sugayo dee in maxkamaddii la keeno oo dadkii markhaatiga ku furayeyna ay suuradoodii arkaan marka taasoo kalea loo baahan karaaye sabigii iyo majnuunkii jirkooda waa la kafaalo qaadan karaa wa maxbuusin wakaa'ibin mid xidhan waa la kafaalo qaadan karaa iyo mid maqan hadday idmaanay ogolaadaan maxaa yeelay walow dee hadda ujeedadiiba yaanay suurto gelin oo hadda de haddii lagu idhaahda ken yaanad keeniba karin qofkaa xidhan ama kaa maqane haddana waa wax mutawaqac ah oo la filayo dee kan xidhanna in la soo daayo kan maqanna inuu soo galo oo dabeetana halkii laga doonaya aada geysaa waa mid mutawaqac ah oo la filayo oo la sugayo wey say u banaan tahayba dee nin mucsir oon waxba haysan inu xoolo damaano qaaduu waasa way iska banaan tahay waxaa kaloo ayana banaan mayd jirhkii in la kafaalo qaato oo uu nin yidhaa ninkaa dhintay anigaa kafaalo qaadayo inaan keeno oo si intuu u keeno u soo qaado dabeedna ma looga markhaati kaco suuradiisa oo masalan waa loo baahan karaa kaba soo qaad nin baa nin xoolo siiyey amaahiyey ka iibiyey masalan mucaamalaad dhex martay waxbuu kaga yeeshay markhaatiyo ayaa markaa uu dhigay markhaatiyadii waxay garanayaan un ninkan suuradiisa iyo muuqaalkiisa un mase marka- ninkanse ma garanayaan magaciisa iyo nasabkiisa toona dee arrinkii oo caynkii ah ayaa dabeedna uu ninkii dhintay ninkii baa maxkamadda tegay oo dabeedna yidhi dee si aanay xoolahaygii u dayacmin markhaatiyadaydina waa kuwan dee ninkaa dhintay halay soo qaado intaan lay aasin maxkamadda halay keeno markhaatiyadii hay eegaano dee halaygu xukumo markaa in la kafaalo qaato oo la yidhaahda anaa keenayo oo kafaalo qaadanaya way iska banaan tahay arrinkaasina liyuxdirahu fayushhada fayushhada deedna looga markhaati kaco calaa suuratihi uma intaa dabadeed in cayana hadduu caddeeyo makaano tasliimi meesha lagu dhiibayo tacayana waa waajibayaan wa ilaa haddii kale fa makaanuha meesheedaas ayuunbaa waajibayaan waxa uu leeyahay sheekhu marka masalan qofkii oo qof kafaalo qaato halkeebuu keenayaa halkuu geynaya hadhowta marka waktigii laga doonayo yimaado wuxuu leeyahay haddii la isla cayimo oo la isla caddeeyo meesha uu ninkaasi keenayo qofka uu kafaalo qaatay tacayana wuxuu maxkamadda burcaan keenaya tame waxaan keenaya ceergaabo ta hargeysaan keenaya halkaasaan keenaya tuulo heblaayaan keenaya meel buu cayimay kafiilku markuu wax kafaalanaya wuxuu yidhi anigu ninkaa halkaasaan keenaya tacayana waa caynoobayaa shardigiisaas ma la raacay halkaa uu yidhi waan keenayaa un baa lagu aqbalaya wa hadday tahay meel suurtagala haddii maxkamad laga doonayo dha mihii baan soo joojinayaa dee looma baahnay waa in meel hagaagsan oo dee qofan wixii looga doonayay ay kaga suurto gelayso waa inuu idhahdaa wa ilaa haddii kaloo wax meela layslama soo qaadin wax meel ah layslama soo qaadin fa makaanuha meeshaa kafaalada unbaa waajibaya halkaa uu ka kafaalo qaatay ayuunbaa laga doonaya inuu keeno masalan maxkamad buu ka soo kafaashay meel uu ku soo celiyanaan la islama qaadanin halkaasunbuu keenaya hadhowto sida dee salamka oo kaleba aynu kusoo maraynay haddii meeshaasi ay usugantay halkaasun baa la keenaya haddii meelkaa la isacayana meeshun baa la geenaya baynu nhi wayabrau lkafiilu haddaba kafiilkii wuxuu ku bari noqon bitasliimihi isagoo dhiiba fii makaani tasliimi meeshii lagu dhiibayey bilaa xaylin iyadoon wuxuu kala dhexeeyaan aanay jirin wadalika misaalka mutaqalibin waaba mid isqaalib yeelayo aan laba qaban karaynin wabian yaxdura iyo inuu soo xaadiro way almakfuulu bihi kii la kafaalo qaado inuu soo xaadiro bian yaxdura almakfuulu waa inuu soo xaadiro oo wayaquulu ihahdo sallamtu nafsii nafdayda waxaan ka dhiibay can jihati lkafiili ninkii kafiilkaa jihadiisa walaa yakfii kuma fila mujaradu xuduurihi soo xaadiridiisa oo keligii kuma fila waxuu sheekhu leeyahay ninkii wax kafaalo qaatay goormuu kafaaladii ka beri noqonayaa wuxuu ka beri noqonayaa buu yidhi bitasliimihi isagoo dhiiba qofkii uu kafaalo qaatay isagoo dhiiba fii makaani tasliimi meeshii lagu dhiibayey ee haddii meel laysla qaatayna cayinayd haddii kalena meeshii ay kafaaladu ka dhacday halkii uu soo joojiyo ayuu ku beri noqonaya bilaa xaailin iyadoon wuxuu kala dhexeeyaana jirin haddii uu halkii un maxkamadda horteedii un gaadhi isagoo saaran uu yidhahdo waa kaa dabeedna gaadhigii iskala sii socdo dee ma odhanayo waxbuu keenay la odhan maayo ee waa inuu meeshii looga baahnaa keenitaankeeda waa inuu keenay bilaa xaail iyadoo wuxuu kala dhexeeyaana jiray ka mutaqalibin hadduu dee midaan laba qaban karayn oo iskhaalib yeelayo halkaa joojiyo oo minkana aanu qabsanba karaynin dee la odhan maayo taa lafdeeda waxbuu dhiibay waa in iyadoon wax xaayilo waxaayo xisiya iyo mid macnawiya midnaba aanu jirin waa inuu keenaa markaasu beri noqonaya waxaa kaluu ku beri noqonaya baan yaxdurna mafkuulu inuu soo xaadiro kaa la kafaalo qaatay ayaa iskeenay wayaqulu idha sallamtu nafsii can jihati alkafiil waxaan ka imi oo naftayda ka dhibaya ninkii kafaalo qaatay xaggiisa ayaan ka socdaa sow hebelow ken berigii maydaan o dhan anna idinmabaan lahayn warna iska imanaya ninkii xaggiisii baan ka imi la socda taana wuu ku beri noqonayaa dee ninkaan wax damaanay hadduu ninkii daynta lagu dhahayu damaanay dayntii iska bixiyo waa beri noqonayay tanna waa la mid walaa yakfii mujaradu xuduurihi hadduu iska yimaado un goobtii aanu odhan xaggii ninkii kafaalo qaataan ka socdaa haddaanu odhanin oo aan naftayda ka dhiibiyaa iska yimaado un kuma fila oo markaa kuma beri noqonayo maxaa yeelay mana dhiibin xaggiisana qofna kama dhiibin fain haaba haddaba hadduu maqnaado lam yalzam ilkafiila ninka kafiilkaa kuma waajibayo ixdaaruhu inuu soo xaadiriyo in jahila makaanahu hadduu meeshiisa iyo goobtiisa ka jaahil noqdo wailaa haddii kale fayalzamuhu waa ku waajibaya wayumhalu waxaa loo kaadin muddata dahaabin muddo uu ku tago iyo wayaabi soo noqod fain madad hadday tagto walam yuxdirhu aanu keenin xubisa waa la xidhi xubisa waa la xidhayaa waqiila waxaa in qaaba ilaa masaafat alqasri hadduu laba maalin socod uu ku maqan yahay lam yalzamhu ixbaaruhu inuu keenaa waajib kuma aha waxau leeyahay sheekhu hadduu ninkii la kafaalo qaatay markii waktigii kafaaladu gaadhay ardigaba uu ka maqan yahay maba joogaba waa laga quusaba ninkii lam yalzam ilkafiila ixbaaruhu in jahila makaanuhu kuma waajibayo ninkan kafiilka inuu soo xaadiriyo hadduu meeshuu joogo ka jaahil yahay te wax suurtagala baanay ahayn wuxuu ka dhigan yahay nin dayn lagu leeyo caadhoobay soomaalidu dhalama ofay tidhaahdaa meelun ka keen waxaasi sharci maaha haddii ninka dayn lagu leeyahy wixii waayo sharci waxa loogu leeyay in laga sugo fa nadiratun ilaa maysara ilaahay baa yidhi wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara intuu wax ka helayo waa in la sugaa haddaanu wax akranaynin kan lafdiisa qofku kafaalo qaatay hadduu ka fakado meel alla meeluu galayba uu waayo adigu gal halkiisii sharci maaha ee waa in qofkii dee bal la baadhaayo la daydayaa un oo markuu ogaado meeshuu jiro ayuun baa laga doonaya inuu keeno lam yalzam alkafiila ixbaaruhu in jahila makaano hadduu meeshuu joogo ka jaahil noqdo haddii laysku qabsado waad ogto adaa fakiyey iyo ma ogi haddii laysku qabsadona yaa la aqbalayaa ninkaa wax kafaalo qaatay hadduu yidhaahdo meel alla meelu qabtay anu kama warhayo hadalkiisaasa lagu kaaftoomaya hadalkiisaasumaa lagu kaaftoomaya way wa ilaa haddii kaloo meeshuu joogo wuu ogyahay wuxuu hi ninkii ma joogo meel kaluu qabtayo oo moogtay meesha kaluu qabtay hafayalzam ken baa laleeyahay haddaba ken mar haddaad ogtahay halkuu qabtay adiguna aad kafaalo qaatay ken baa laleeyahay waxaana loo kaadinayaa muddata dahaabin wa iyaabin dee intuu sii socdo iyo intuu soo socdo iyo habeen iyo maalintuu iska nasanayo intaba waa loo kaadin waxaa laodhan meeshaa madhablaaye ee uu ninka ku sheegay imisaa loo socdaa saddex cisho imisena waa laga soo socdaa saddex cisho laba cisho kalena ugu daro bal iska nasnasto ugu dara baa la leeyahay toddobadaa cisho ku keen baa markaa la odhanaya fa in ma bahda muddadii baa tagtay toddobaadkii baa tegey mabuu dhaqaaqinba walam yuxdirhu maba keenina meeshii bu iska jooga xubista markaa ha lagu tuuro hadduu markaa isagu wixii iska bixin waaye nataaga wayfal sameeye hala xidho qiil baa wuxuu leeyahay maya hadduu ku maqanyay ilaa masaafati alqasri laba maalin socod iyo wax ka badan hadduu jiro lam yalzamhu ixbaaruhu inuu keenayo waxba waajib kuma ahoo mar hadday masaafadu intaa gaadhay waxay ka dhigan tahay qaybo munqaica ah oo meel alla meelu jooga aan laga warhaynin ayay ka dhigan tahay qiil baa isagu saale haddaase waana laga xoog baday wax soconayana maaha maanto dee waa is yani tobanka maalin socodba maanta dee maalin loo soconaya ama gelin wal asaxu asaxu waxa wey anahu idaa maata markuu dhinto oo wadufina la aaso laa yuaalabu lkafiiru ninkii kafiilkaa bilmaali laga dooni maayo wa anahu wal asaxu anahu low shurida haddii la shardiyo fi lkafaalati kafaalada anahu yaqrabu lmaala maalka inuu magdhabayo in faata tasliimo haddii dhiibitaankii uu taguu suurtogeli waayo batalad way buraysaan wa annahaa laa tasixu kuma ansaxayso bikayri rida almakfuuli qofka la kafaalo qaadanaye raadiyaanshiisa la-aantii kuma ansaxayso wuxuu leeyahay sheekho qofkii xoolaha lagu lahaa ee uu qofkani kafaalo qaatay ayaaba ti alla u timi oo uu dhintay xabaashiina waa lagu rid waa la asayba waa laga soo dareeq laa yuaalabu lkafiiru bilmaal war ninkii aad kafaalo qaadatay sow ma dhimanin iska keen haddaba xoolihii la odhan maayo maxaa yeelay dee ninkani wuxuu kafaalo qaatay naftanuun inuu keeno nafdiina ilaahi lahaabaa qaatay mar hadduu ilaahay qaatay oo ciidda la hoos mariyey ninkii wax kale laguma lahaa ila isagu dib usoo celin maaye taasi waa ta laa yuaalabu lkafiiru bilmaal wa anahu law shurida fi lkafaalati anahu yaqramu lmaal in faata tasliim xataa marka hore haddii la shardiyo kafaalada oo la yidhaahdo waar xoolahaanu ninkaa ku leenay waad magdhabaysa haddaad ninkaa noo keeni weydo haddii marka horeba shardigaa la dhigo badalad way buraysaa kafaaladuba waxba ka ansixi maaya maxaa yeele waa shardi ka hor imanayo wixii ay keensanaysay kafaaladu waxay keensanaysay buu ka hor imanaya waxa kale oo asaxa in aanay ansaxaynin bikayri rida almakfuul qofkaa la kafaalo qaadanayo hadduu dee kafaaladiisu idankiisu muctabar yahay iyo raanaashiis masalan dee qof qaangaar oon safiiha inuu yahay haddii kaloo dee qof yar ama waalanow yahay weligiisu waa inuu idnaa haddaanu qofkii caadiga ahaa aanu ogolaanin aanu raalli ka noqon qofkii aan kaamilka ahaynna weligiisi aanu raalli ka noqon ma ansaxayso faslun fi ma yushtaradu fi damaan ama fi bayaani siiqati damaan siiqati alkafaalati wadamaan siiqada kafaalada iyo damaanku ay leeyihiin ayuu fasalkan inooga hadlaya yushtaradu waxaa la shardiyaa fi damaani waa waa rugnigii shanaad shardigaan inooga cabiro wax laga maarmaan unbuga jeeda yushtaradu waxaa la shardiyaa fi damaani damaanka waxaa loo shardiyaa iyo walkafaalati kafaaladaba lafdun odhaah baa loo shardiyaa yushciru dareensiiye biiltizaami qofkaasi waxa inuu isku waajibiyey wadalika mithaal kadamintu daynaka calayhi dayntii aada ku lahayd waan ku damaanad qaaday aw ama taxamaltuhu waan xambaaray taqalladtuhu taqalladtuhu yani qoortaan gashaday aw takafaltu bibadanihi ama jidhkiisaan ku kafaalo qaatay ow ama ana anigu bil maali maalka ow biixbaari shaksi qofka keenidiisa daaminun baan ahay waa marna kafaalatu lbadan marna waa kafaalatu lmaal ana bilmaali daaminun ama ana biixbaari shaksi daaminun ow ama kafiilun baan ahay ow zaciimun ow xamiilun baan ahay waxau leeyahay sheekhu waxaa loo shardiyaa damaanka maalka la waasayo iyo kafaalada jirhka siiqo ayaa loo shardiyaa tasiiqa si ay kuu tuso raalli ahaanshayo qofkan waxan inuu isa saaray ama uu kafaalo qaatay siiqadiina waa lafdi sariixa ama kinaayo ah lafdee ku cad ama maldaha oo ku dareensiiyey biiltizaamin yani waxaa inuu qofku islaazimiyey xataa kii aan hadli karayn dhagahala ah hadduu dee madaxa iyo faraha iyo wax gungumdhiyo oo wax lagu yaqaanay ay tahay ishaara mufhima hadduu bixiyo muctabaray noqonaysaa ishaarat اlakhrasi mithlu nudqihi fima cadaa halaaثata lisidqihi fi lxinfi wاsalaati dhowr meelood ayaanay iskaga mid ka ahayn oo ishaarat lakras waxay la mid tahay hadalkiisoo kale xagga masalan dembaabku hadduu ku dhaartay inaanu hadlay inuu ishaaro ma yani kuma dembaabayo xagga salaadoo kale ishaaradiisa kagama burto markhaatiga oo kale fi lxinfi wasalaati washahaada markhaatiga oo kale dee falefiqfiq iyo madax gungundhin markhaati laguma galo oo halkaa halkaa mila nudqihi kama noqon karto nudqi un baa loo shardiya halkaa marka waa lafdi ku dareensiiyo islaazimin waa maxay damiintu daynaka calayhi damiintu laka hebelow waxaan kuu dhammaanay daynaka calayhi dayntaas ku lahayd aw taxamaltu daynaka calayhi dayntaas ku lahayd baan kuu xambaaray taqallabtu daynaka calayhi qoortaan gashaday takafaltu bibadanihi jirkiisaan kafaala qaatay aw ana bilmaali maalkaad hebel ku leedahaybaan daaminun ku waasaya aw bixdaari shaksi qofkaa keenidaysa ayaan daaminun kaaga aw kafiilun baan kaagahay aw zaciimun waasan kaagahay aw xamiilun mid qaaday baan ku ahay waa isla wada mid inkastoo aynu tilmaanay in loo isticmaalo damaanka xagga maalka kafaaladana xagga jirka zaciimna xagga arrimaha waaweyn xamiilna waa xagga diyooyinka iyo adii golaan walow qaala hadduu yidha waa dil maala maalka ayaan gudayaa oo ama uxdiru shaksa qofkaan keenayaa fa huwa wacdun kaasi waa yabooh iyo ballanqaad walaasoxaasexna waxa weyn laa yajuusu ma banaano tacliiquhumaa in lagu xidhaa bisharin walaa tawqiitu lkafaalati kafaalada in wakti loo sameeyana ma banaana wuxuu sheeku leeyahay ma banaana hadduu ma yidhaahdo maalka waadil maal maalkaan gudayaa buuli ama wuxu uxdiro shaksi qofkaan keenayaa fahuwa wacdun bililtizaam kaasi waa ballanqaad uu islaazimin ballan qaaday in la ofiyaana waajib maaha maxaa yeelay dee iltizaam kuma tusinayso islaazimin qofkan waxaan dushan iska saaray kuma tusinayso waan dee bal iska soo kaxayn doonaa iyon bay ka dhigan tahay ee anay dhakadayda tahay oo layga doonayaa maaha ma odhan waa wacdi wacdiguna laa yalzam asax waxa weeye in aanay banaanayn tacliiquma damaankaga kafarada bishardi in lagu xidhaa ha markay bishaa heblaaya timaado maalku waxaad hebel ku leedaan kuu damaana hebel jirkiisa ayaan kuu damaana maxaa yeelay waa laba caqdi ma aqbalayaan wax tacliiq leedha sida iibka oo kale ma banaana buu leeyahay muqaabilkooda wuxuu leeyahay kasoo horjeeda waar way iska banaan tahay maxaa yeele mar haddaan qubuul la shardiyin dee way iska banay tacliiqooda sida guurka oo kale alaaqi oo kale baan asax waxa weeyaan oo kale buri inaanay banaanayn tawqiitu lkafaala kafaalada in wakti loo sameeyo oo masalan idhaahdo sow ninkaa maaha anugu bilun baan kaaga damiya wixii ka dambeeya damiinkaa kafiilkaagama bilun baan anu kafiilkaaga ahay ma banaano oo iyadan lama ogola taani wuxuu le ma wa iska banaanta waxa laga inu qarad iyo ujeedo dee muddadaa uu ku leeyahay yaha iska banaanaato bu isagu leeyahay walow najazahaa hadduu gooyo damaankii kafaaladi wa sharada kafaaladiibu masalan gooy wa sharada wuxuu sareeyaa taakhira alexbaari keenidda in loo dibdhigo shahran bilshaas uu iska banaanya wa anahu asaxu anahu yasixu inuu ansaxayo way damaanulxaalle dhiinkii xaalada ahaa muajalan muddo isagoo muajala in la damaanayo ajalan macluuman muajalan isagoo lagu waqtiyayo ajalan macluuman ajal la yaqaano waanahu yasixu waxaa ansaxaya damaanu lmuajali kii muajalkaa xalan in la damaano waanahu laa yalzamuhu kuwa jilaa tacjiil inuu dedejiya waxaa sheekhu leeyahay hadduu walow najazaha hadduu gooyo kafaaladii anaa ninkaa ku kafaalo qaaday buu yidhi anaa soo xaadirintiisa kafaalo qaaday wuu jaray laakiin shardi keenidiisa waa in bil laygaga dhigaa oo la yidhaahdaa bishaasun ku keen bishaasun maanan ku keeni karaya jaazi way iska banaan yahay maxaa yeelay ninkani camal ayuu islaazimiyey dumadiisa saaray markaa dee muajal ahaan waa iskaga banaanaaday sidii camalka ijaarada oo kale marka markuu ina leeyahay hadduu yidhaha shahran bilna halay kaadiyo markaa wuxuu kaga ixtiraazayaa muddo majhuula hadduu idhaahdo laakiin halay kaadiyo keenitaankeeda wax muddo aanu qabsanin kaasi ma ansaxayo ee waa inu mudda macluuma inu qabsadaa waxaa kaloo asaxa inuu ansaxayo dayn xaala oo hadda layska doonayo oo laysu taagan yahay inuu damaano muajalnimo inuu ku damaano ajalan macluuma muddo la yaqaano soo hadda layska dooni maayo anaa ku damaanaya bil ayaan kugu damaanaya bil gudaheed in lagu keeno ama bishaas markay dhamaatay in la keeno ayaan kugu damaanaya daynkina waa xaalo haddaa layska doonay waa iska banaanta maxaa damaankale dee waa tabaruc qofkani uu wax isagu ku tabarucayo xaajaduna way isaga baahantay dee siduu isu laazimiyey ayuunbu markaa ugu sugnaanaya markaa muddadiina ninkan daaminkaa way ku sugnaanaysaa markaa dee bishaasunbaa isaga laga dooni karaa ninkaa daaminkaa wax damaanay isaga bishaas kadib unbaa laga dooni karaa waanuu yasiicu damaanulxali daynka xaalada hadda la iska doonayo muajalan inuu isagoo muajalnimo ku damaano isagoo muddolo ajalan macluuman lagu muddeeyey muddo la yaqaano waxaa kaloo ansaxaya buuri damaanulmuajali xaalan daynkii muajalka ahaa ee sanadka ahaa ama bisha ahaa bisha dabadeed lagu balansanaa inuu hadda ayaan anugu ku damaanaya in lagu siiyo hadda ayaan anugu kuu damaanaya hortuu damaankaa shaygii muajalkaa xaalo lagu damaano waa ansaxay horta maxaa yeelay ninkani wuxuu ku dabarucay inuu dee waktigiisi kasoo horumariyo dabeedna wuu ansaxay sida aslu damaan oo kale haddaba markay sidaa tahay wa anahu laa yalzamhu tacjiil buu leeyahy waxaa kaloo haddana asala asaxa inaan dedejin haddana aanay waajib ku ahayn horta damaankan ha ka ansaxo laakiin inuu dedejiyo hadda bixiyaa haddana waajib kuma aha dee isagoo ninka asiilka islaazimiye oo kale ayuun bay ka dhigan tahay bay yidhi saanigu wuxuu leeyahay maya waa ku waajibaya tacjiilkii o maxaa yeele damaankani waa tabaruc wuxuu markaa dee isagaa islaazimiyey dee qaabkuu isu laazimiyey unbuu ugu laazimayaa buu leeyahay ila isagaa waxaan isa saaro isaase siduun ha ugu laazima buu leeyahay walilmustaxiqi haddaba ninkii mutay oo maxaya madmuunu lahu ama mafulu lahu ama waalidkiisii mudaalabatu daamin walasiili ayuu leeyahay daamin iyo asiil inuu labadaba ka doono walasixu anahu laa yasixu ma ansaxaya bishardi baraa'ati alasiil asiilka inuu beri noqdo ila waxba shardi maaha waxaan leeyahay ma ansaxayo waxau sheekhu leeyahay ninkii mustaxiqa ahaa ee daynta lahaa mustaxiqa ee daynta lahaa madmuunu lahu ama mafulu lahu wuxuu leeyahay muaalabatu daamin ninkii daaminka inu haa wareedig waxaygii soo adigu imaa damaano qaadin keenuu kalaska ku dhego walasiil iyo kii asalka ku ahaaye madmuunu canhugahay daynta lagu lahaa labadaba inuu ka doonaa buu leeyahay ijtimaacan wainfiraadan ayagoo wada joogo in labadan isku soo qabto ilaa idhiga waxaygii halkaa iyo inuu midba gaarkii u qabsado wuu leeyahay hadduu boqol ahaan midna inu war konton keen wixii addamada canada conton keen waa u banaan tahay azaciimu kaarimun ninka waa saaxoolo waa mag dhabaya ayaa rasuulku yidhi xadiis abu daawud warinayo kan kale dee asiilkaana waa ninkii daynta lagu lahayo baaqiga ku ahaa marka waa laga dooni karaa kan kale khaarimkaana zaciimka ama kafiilka baaminkan saasaa looga doonaya asaxna waxa weeye inaanu ansaxaynan daban bishardi baraa'ati alasiil waan kuu damaana waayo shardi waxa inuu ninkaa hore ninkani nin wax laga gurayo maahe inuu beri noqdo inaga dhex bixi maayo xataa aniga labadeena si isku kaa horta inaga beri yeelo waxbaba yaynaan weydiin ma ansaxayo kaas maxaa yeele shardigani wuxuu diidayaa sidii damaanku uu keenayey